bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah رb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وأصxaabih أجmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuud sulaymaan bn اlأshcaf الsijistaaniyi raximah اllahu tacaala أwalu kitaabi اdiyaat diyaadka axkaamteeda kitaabkeedii awalkiisii weeyaan meeshan addiyaatu jamcu diyatin weeyaan wa asluhaa wadiyatun weyaan asalkeeda fa'deedana waa maxduuf ta'duna waa ciwad shayga maxduufkay ciwad ka tahay diyatun marka la leeyahay waa wadyun waawgii baa la gooyey ta' baa gadaal laga keensaday diyatun ayaa la yidhi marka ayb halkaana marka alimaam abu daawuud kitaabu diyaad wuxuu ku dhex keenayaa axkaamta diyaadka iyo qisaasta iyo wixii kale ee la xidhiiro ama ku tacalluqo ayuu ku keenayaa baabkan dhexdiisa kitaabkan dhexdiisa ayb waana kitaab muhim ah oo jaraaxaadka iyo waxyaabaha dadka ay isgaarsiiyaan ka tarjumayo ayb diyada marka iyadu waa bedel waxay beddel ka tahay sida badan qisaastii qisaastay beddel ka tahay oo haddii qisaastii la cafiyo ayay iyadu timaadaa ayb muqallada iyo mukhafafayna u qaybsantaa mid la adkeeyey iyo mid la fudaydiyey midda muqalladada ahna wuu sheegi doonaa waa diyo oo muhallaho ah waaye xagga adkayntu waxay ka gashay xagga xoolaha la bixinaayo oo diyo ahaanta loo dhiibaayo oo kuwa riman oo calooshooda ilmo ku jiraa ku jiraan da ahaanta xagga da'da tan kale waa ka weyn waa ka badan tahay waxaa kale ay ka gashay dhinaca yacnii adkaanta iyadu diyada muqalladada sida badan waa xaalla mid markaas la dhiibaayo waaye sida badanna waxay ku dhacdaa qofka maalkiisaa laga dhiibaa intaasba waa lagu adkeeyey ayb waa dhici kartaa iyadoo muqallado ah haddana inay mu'ajalo noqoto saddex sano layska sugto ama ay noqoto qofkii intay ka tallaawdo caaqiladii laga raboodana waa dhici kartaa sida shibhu camdiga oo kale ayb diyadu iyada marka sideed ahaanteedana marka waa bedel oo qisaastii bay bedel ka tahay ayb baabu nafsi binnafsi baabu bayaani xukmi nafsi binnafsi nafsadii nafsad goynaysay xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qaala alimaamu abu daawuuda raximahu اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu اlcalaa wahuwa abuu kurayb qaala xadaanaa cubaydullaahi yacni bna muusa wahuwa baadaan cubaydullaahi bni muusa alkuufi can caliy bni saalixin can simaaki bni xarbin can cikrimata can ibni cabbaasin qaal ayb kaana quraydatu wannadiir reer bani qurayda iyo reer bani nadiir waxaa ahaa wa kaana annadiiru reer bani nadiirna ashrafa kuwa ka sharaf badan bay ahaayeen min quraydata qurayda isku diinayna haysteen oo yahuudi yahuuda isla ahaayeen laakiin qolaa marka yacnii reer bani nadiir ayaa iyagu markaasi awoodda iyo tabarta iyo yacnii iyagaa isa siiyey fa kaana idaa qatala rajulun qof haddii uu dilo min quraydata reer qurayda ah wuxuu ahaa rajulan qof min annadiiri reer bani nadiir ka mid ah qutila bihi waa loo dilaayo isaga waidaa qatala rajulun nin haddii uu dilo min annadiir reer bani nadiir ah rajulan qof min quraydata reer qurayda fawudiya bimiatiwudiya bimiati wasqin min tamrin bimi'ati wasqin min tamrin boqol wasqi ayb waidaa qatala rajulun qof haddii uu dilo min annadiir reer bani nadiir ah rajulan qof min quraydata reer qurayda ah wudiya bimi'ati wasqin boqol wasqi ayaa lagu diyeynaya min tamrin timir ah falamaa bucia nabiyu oo diya unbaa layska siinayo falamaa bucia annabiyu sala allahu calayhi waaalih wasalama nebiga markii lasoo bixiyey qatala rajulun min annadiir nin reer bani nadiir abaa wuxuu dilay rajulan qof min quraydata reer qurayda ah faqaaluu waxay yidhaahdeen idfacuuhu ilaynaa noo geeya naqtulnoo dhiiba naqtulhu aan dilanee faqaaluu waxay yidhaahdeen baynanaa wa baynakum annebiyu annaga idinka dhexdiinna nebigii baa ah fa atowhu way u yimaadeen fanasalad waxaa soo degtay wa in xakamta faxkum baynahum bilqisdi haddaad xukumayso dhexdooda cadaalad ku xukun waalqisdu qisdigana annafsu binafsi weeyaan naf in naf loo gooyo oo naf naf ka fiican inaysan jirin dad isku diin oo nafahoodu kala qiimo badan yihin inaynan jirin uma nasalad waxaa soo degtaa fa xukma aljaahiliyati yabquun xukunka jaahiliga ah miyay u iilanayaanoo ilaahay xukunkiisa intay ka leexdaan qaala abuu daawuud quraydatu waannadiir jamiican min waladi haaruun ayay ahaayeen annabiyi sala allah annabiyi calayhi salaam ahaa marka in naftii naf loo gooyo yahuuddii marka xukunkeedana waa ku taallay qur-aankiina iyo sunnadii nebigana waa caddaysay oo yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru biاlxuri waalcabdu biاlcabdi ayb wakatabnaa calayhim fiiha ana alnafsa biاnnafsi nebigana waxa uu yidhi wafi nnafsi mi'at min alibil nafsaddana waxaa korkeeda ah oo haddii la gooyo ka waajibayo boqol geel baabu markaa xadiidkii kale ibnu mascuudna wuxuu ahaa laa yaxillu damu mri'in muslimin ilaa bixdaa alaain annafsu binnafsi baa ku jirta baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yu'khadu looma qabto axadun qof bijariirati axadin qof dembigiis qof wax uu soo jiitay isagu uu kasbaday qof kale looma qabto laa yu'khadu looma qabto oo loo qaban maayo axadun axad bijariirati axadin qof kale wix uu soo jiitay qaala xadaanaa axmed bnu yuunus qaala xadaanaa cubaydullaahi yacni bna iyaad qaala xadaanaa iyaadun can abi rimhata qaal indalaqtu maca abii aabbahay ayaan la tegay naxwa اnebiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga xaggiisa uma ina rasuula allahi sala allahu calayh waalih wasalama rasuulkii qaala liabii aabbahay wuxuu ku yidhi ibnuka haadaa ibnuka inankaagii haadaa kan miya ay haadaa ibnuka qaala waxa uu yidhi ii nacam wa rabbi lkacbati baan ku dhaartay kacbada rabbigeeda qaala waxa uu yidhi xaqan dhabnima oo aan yacni lahayn yacni wax ka hadala aysa lahayna qaala ashhadu bihi waan ka marqaati waa ku marqaati kacayaa qaala fatabasama rasuululahi sal ly slam nebigu waa dhoolacadewaa dhoolla caddeeyey daaxikan isagoo qoslayo min habti shabahii ekaanshadayda sugnaanshadeeda fii abii aabbahay yacnii markaa aan dhexdiisa ugaga suganahay yacni saan aabbahay yacnii aad ugu ekahay oo aabbahayna uu yacnii uu iigu markhaati kacaayo inankiisi inaan ahay yuu nebigu la yaabay wa min xalifi abii aabbahay dhaartiisana waa la yaabay calaya korkayga uu ku dhaaranayo oo aniga darteeda yacni inuu i dhalay inuu ku dhaaranayo dhaarba uu ku marayo uma qaala waxa uu yidhi amaa inahu isagu laa yajnii calayka korkaaga janaaye uma keeno amaa inahu laa yajnii yacni loo janaayeyn maayo isaga calayka adiga korkaaga yacni dembi aad adiga geysatay isaga jinaaye uma qaadanayo walaa tajnii calayhi adigana lagu janaayeyn maayo jinaayo kugu ma kugu dhacayso calayhi isaga korkiisao yacni liajlihi isaga dartii wax uu isagu sameeyey adiga markaa jinaayo yacni lagugu qaban maayo qisaastii iyo wixii lamida ayb oo ilaa yacnii diyadu aabbuhu wiilkiisa hadduu wax dhibo ama uu wax dilo iyo diyadu caaqilada waa u gudubtaa oo dadkii isaga dhexli lahaa waa u gudubtaa sidii la ogsoon yahay ee hadda waxaa laga hadlayaa waxay tahay in naftii lasoo qabto loo qoorgooyo dembi uu qof kala geystay ayb qawadkii iyo waxyaabahaasu ka hadlaan amaa maalka iyo diyada markay tahay qof wax uunan geysanin in wax uga waajibaan waa dhici kartaa oo ninku haddii uu khada wax u dila maalan hadda caaqiladiisa waxaa laga rabaa diyo waajibayna ku tahay inay diyadaas dhiibaan ayb waana qof kale fal uu geystaa iyagii markaa ay wax ku bixinayaan marka maal marka ay tahay tafsiilkaasaa ku jiro laakiin naf in tiir lagu soo xiro oo la dilo liajli nin kale dil uu sameeyo darteed loogu dilo sharciga ilaahay sidaa ma aha wa qara'a rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu aqhriyey walaa taziru waasiratun wisra ukhraa ayb xadiidkana marka macnihii loo tarjamay waa is leeyihiin qofkii wax dilay unbaa qisaastu ay ku dhacaysaa ee qof kale oon waxba dilin hebel oo aad dhashaa wax dilay adaa lagu dilayaa darteed ama adaa wax dishay wiilkaagii baa lasoo qabsanaa la dilayaa saas maahan baabu limaami ya'muru bilcafwi fi ddami baabu bayaani xukmiilimaami imaamkii xukunkiisii caddayntiisiibu u baabyahay ya'muru farayo bilcafwi cafin fi dami dhiiggii sha'nigiisii yacnii imaamkii inuu dadka amro oo faro inay wax cafiyaan oo dhiigagga la cafiyo qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabuudakiyu qaala xadaanaa xamaadun qaala akhbaranaa moxamed bnu isxaaq can ilxaaris bni fudayl can sufyaana bni abilcawjaa can abi shurayxin alkhusaaciy ana الnabiya salى اllahu عalيyh ali wasalam qaal nebigu waxa uu yidhi man usiiba qofkii la asiibo biqatlin dil lagu asiibo ow khablin ama yacnii fasaad yanii dilkii wax laga hadleeyo wax laga fasaadiyo ayb xubnihiisii laga jaro oo kale ayb neediyadu waxyaabaha keenaya waxaa ka mida wax naf ku saabsan saddex qaybood waxa diyada keenaba naf la gooyey waa ka dhalataa maaduuna nafsina waa ku timaadaayo acdaa xubno la gooyey gacmihii lugtii sankii indhihii ishii dhegtii oo kale dakarkii waxyaabahaas waxaa kaley ku timaadaa iyadoon waxna la gooynin nafna aan la gooynin diyo waa imaan kartaayo isaalatulmanaafic qofka xubintiisii haddii manfacadii laga tiro walow yaanba la goynayna diyaa ka waajibtay iyadana saddexdaas waxyaabooday diyadu ku imaan kartaa yacnii qaci isaalat اlmanaafic iyo naf dhan oo la gooyey ayb marka wuxuu leeyahy man usiiba biqatlin dil qofkii lagu asiibo ow qablin ama fasaad oo xubnihiisii laga gooyey ama xubintiiba la nafci tiray fa innahu yakhtaaru wuu dooranayaa ixdaa alaain saddex midkood buu dooranayaa isaga ima an yaqtasa inuu qisaasto ee ninkii la dilay maqtuulkii inuu wax qisaasto suurtagal inayna noqonin baa la arkaa ayb ila isagii waaba dhintayba isaga wax ma qisaasanayo weliyudamka waa kan wax qisaasanayo wa imaa an yacfuwa ama inuu cafiyo cafisku maqtuulkana waa ka suurtoobaa weliyudamkana waa ka suurtoobi karaa oo ninkii haddii nabar lagu dhuftay isagoo xaraarug ah haddii uu yidhaahdo waa cafiye qofkaas waa iska yeeli karaayb marka wuxuu leeyahay wima an yacfuwa ama inuu cafiyo waima an yaahuda inuu qaato adiyata diyo inuu qaato saddexdaas aan xadiidkan marka wuxuu tilmaama cafis mulaqa oo diyo la-aan iyo cafis diyo yanii ku dhisan iyo iyo qisaas fain araada haddii uu doono araabicata xaalad afaraad oon cafiskii diyadii qisaastii ahayn oo maxay noqon kartaa marka middaas afaraadna intuu diyana qaato waxna dilo waa noqon kartaa waxaa kaley noqon kartaa intuu kii dilay inta ka tago ounan qisaasanin diyana ka doonanin nin kale oo ku qabiil ah oo waxba geysanin inuu raadsado uu dilo ayb w marka jaahiliyadana waa jiri jirtay annagana waxaas waa danqaanaa ayb marka fain araada raabicata mid afaraad hadduu doono fakhuduu qabta calaa yadayhi labadiisii gacmood ku dhega waman ictadaa qofkii xadgudba bacda daalika intaa kadib falahu cadaabun aliim cadaab xanuun badanba ayuu leeyahay u sugnaaday xadiidka marka isnaadkiisu dacfi baa ku jiro laakiin macnihiisu xadiid badan baa macnihiisoo kale sheegayso iyo aayaddii qur-aanka iyo aayaddii kale iyada marka faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabun aliim qaala xadaanaa marka waxaa kaloo laga qaadanaya qofka khiyaar inuu leeyahay ninkii la dilay ama ninkii weliyudamka ahayo isaga yacnii ninkii la dilay dad u xigay ayb iyaga marka khiyaaray leeyihin wuuna keeni doonaa laba khiyaar inay leeyihiin khiyaar qisaasa iyo khiyaar iyo khiyaar ah diya inay leeyihiin qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa cabdullaahi bnu bakr bni cabdillaahi اlmusaniy can caطaa can caطaaءi bni abi maymuunata can anas bni maalikin qaal maa ra'aytu الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalama nebiga ma aanan arkin rufica ilayhi shay-un shay isagoo loo soo kor yeelay shayga oo fiihi dhexdiisa qisaasun qisaas uu yahay ilaa amara fiihi wuxuu amrayay shaygaa dhexdiisa bilcafwi cafin cafis buu nebigu amraayay sala allahu calayh ali wasalam macalushaahidkii marka xadiidka meeshan dambe waa ilaa amara fiihi bilcafwi ayb xadiidka isnaadkiisuna waa isnaad qawi an ah ayb oo macnaha lianna cabdullaahi bnu bakr bni cabdillaahi almusani saduuqun laa ba'sa bihi yaa loogu terjamay ayb xadiidkana marka terjamada iyo xadiidka waa iswaafaqsan yihiin oo terjamada waxay ahayd baabu limaami yamuru bilcafwi fi dami halkanna ilaa amara fiihi bilcafwi cafisku marka inuu fiican yahay qofkii qisaasta lahaa waa la dhihi karaa war ninkan iska cafi iyo wax lamidan ama diyaha ku cafiye isaga ama si kale ha iska daaya diyada xataa ha ka tagaan qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa abu mucaawiya wahuwa muxamed bnu khaasim adariir qال xdثna الأcmش عن أbي صالح عن أbي هurayرaةa qaal qutila rajulu nin ayaa la dilay calى cahdi النabiyi slى الlaه عlيه alي wsلم waqtigii nebiga farufica dalika ilى النabiyi slى الlaه عlيه alي wsلم nebigaa loo soo kor yeelay arrinkii fadafacahu ilىa waliyi الmaqtuuli kii la dilay weligiisii ayuu u dhiibay ninkii markii lasoo qabtay wax dilay ninkii uu dilay ninkii dad u xigay ee weliga u ahaa ayuu u dhiibay faqaala alqaatilu qaatilkii waxa uu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahiyo wallaahi baan ku dhaartee maa aradtu qatlahu ninkan dilkiisa ma aanan rabin qaala waxa uu yidhi faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam lilweliyi nebiga weligii wuxuu ku yidhi ninkii weliyu damka ahaa amaa inahu isaga in kaana saadiqan hadduu run sheegayo uma qataltahu aad dishid dakhalta naara naar baad gashay dilka ayaa saddex nooc ah xadiidka tawjiihiis waxaa weeyaan dilku saddex nooc waayo camdi shibhu camdi iyo khata camdigu waa shayga saddex waxyaabood ay u kulmaan shakhsigii bitacyiin loola qasdaayo ama shakhsigiiba yacnii in la tacyiina ku jiro oo qofkiiba sameeyey uu ula qasday ficil baa jiro oo ficilkiina isagu ka yimid waa u qasday tan saddexaadna waxa ay tahay bimaa yaqtulu haaliban wax wax dilana waa ula qasday wax wax dilo ayuu la aadi marka ficilkii iyo wixii wax dilaayey iyo qofkii ayaa la hayaa marka saddexdaas tacyiinna waa ku jiraa ficilkiina waa qasad buu leeyahay iyo bimaa yaqtulu haaliban wax badanaa wax dilo ama xabad ama seef middi dhagax culus oo weynin badan waxa wax ku dilaayo muaqal ha noqdo ama ha noqdo ama ha noqdo hay yani muxadad oo yanii af leh jumhuurku waxba ma kala saarayn ayaga an kale xanafiyada iyo u kala qaado waxa hadday culayskooda wax ku dilaanna camdi kama dhalanayay leeyihiin shibhu camdi waxaas u ka imaanayo laakiin amase waxa wax lagu dilay inay wax dilaan unbaa muhiima ama muaqal ha noqdaan ama ha noqdaan shay af leh oo xabad iyo wixii lamidoo kaleo afkiisu ay qofka dhexgelayaan ama toorey iyo waxay doontaan noqoto ayb kaas marka waxaa ka waajiba dilkaas camdiga ah qawad qoorgoyn ayaa ka waajibayso qoorgoynta waxaa beddel ka noqon karta diyo diyadeeduna waa boqol geela oo muqallado oo saddex leey ah ayb oo ulu iyo ulu iyo ulu loo kala qaybinayo oo ay ku jiraan afartan iyagu markaas riman oo calooshoodii ubadkoodii uu ku jiro yaa ka mida nacan iyo afartan qaalmood oo owr mudatay yaa ku jiraan ayb iyo waxaan ujeeda soddon iyo soddon ilka dhacsatay soddon iyo soddon waa lixdan afartan markaa uge waa boqolkii waa muallaa marka ayb hadday tahay fido iyo dahab iyo wax lamida ay tahayna oo dahab wax lagu bixinayana kun diinaar waaye oo dahaba oo lagu daray ulu kun ulukeed saddex boqol soddon iyo saddex iyo hal diinaar saddex meel loo qeybiyey meeshiis yaa lagu siyaadina markay muqallado tahay haddii uu yahay dilku marka shibu camdigana waxaa weeyaan waxaa maqan bimaa yaqtulu haalibana maqan labadii kale waa la hayaa qofkii waa u qasday ficil iyo tacyiin waa la hayaa laakiin bimaa yaqtulu haaliban waxaan badanaa wax dilin ayuu ku sameeyey dharbaaxuu ku dhuftay feer buu ku dhuftay qof isaga feerkiisoo kale sida qaalibka uuna waxla dilin dadka laftirkooda isku mid maahan dad baa feerka aad u yaqaano oo wax ku dili karo oo sida qaalibka ah qofkay madaxa uga dhuftaan feerku ou u dhimanaan kuwaasoo kale maxalunadar waa noqon karaan ayb ul ul caadi ah oo hadda aan weynaynoo culays badan aan lahaynoo ushaan marka qofka aan wax ka lafna jebinaynin wixii lamida oo kale waa shibhu camdi qofkiina waa loola qasda tacyiinna waa jiraa waxaana waa jiraa ficil maxaa la waayey bimaa yaqtulu haalibana ka maqan khaطa'ana waxaa weeyaan waxaan jirin isaga tacyiinkii baan jirin ficil waa jiraa wax wax dilo waa lagu dilay laakiin tacyiin ma le ninkuwaasoo iska ugaar ugaaranaayo xabad ku riday ugaartii qofaa meesha uga soo baxay si lama filaana waa ku dhacday waa dhintay khaa waay dilkiisu maraqatlow marka saddexdaas u qaybsamaa xadiidkan marka ninkaani wuxuu yidhi isagu wallaahi maa aradtu qatlahu ninkaan ani dilkiisa ma rabin ayb oo waa igaga dhacay waxaan nabarkaana igaga dhacay marka khaa inuu wax ku dilay camalaa muuqanaysa ayb haddii marka isagoo sidaas oo khaa wax ku dilay ay run tahay ee ninkaanna ninkan uu qisaasto uu dilo waa ku dembaabaa kan marka ilaa qisaas kama waajibaynin khaa ah waa la fahmaan malayna xadiidka tawjihiisu marka saas wuxuu ninkan naarta ku galaa waxay tahay waa xad gudbay qisaas isagu ma lahayn oo ninkii khaa wax ku dilo in la qoorgooyo male isaga ee waxa keliya uu leeyahay waxay tahay diyo in laga qaato diyadoo weliba caaqilada ku waajibaysa oo weliba shanleey ah mukhamaso ah oo weliba yacnii saddex sana laga sugaayo waa jala ayaa lagu lahaan laha marka inuu disho xaq umalaa xadiidka sidaa loo tawjiihiya qaala fakhallaa sabiilahu jidkiisiiba u banneeyey oo iska daayey qaala waxa uu yidhi wa kaana maktuufan wuxuu ahaa mid garba duuban biniscatin yacnii xarig suun ama suun ayuu ku garba duubnaa oo gacmuhu ka xidhnaa fakharaja waa uu tegey yajuru isagoo jiidaya niscatahu suunkiisa fa sumiya ninkii waxaa lagu magacaabay danniscati suunka kii u saaxiibka ahaa xadiidkan marka alimaamu albaqawi sidaas aan sheegnay buu u tawjiihiyey sababka uu naarta ku galaya waxay tahay qof khata wax ku dilay inuu qisaasto ma laha qaala xadaanaa ubaydlaahi bnu cumar qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu cumara bni maysarata aljushamiy qال xdثna yحyى بن سacيid عan cawف qال xadثna xمزة أbu cmر الcaaئdiي qال xadثnii cلqمة بن wائل qال xadثnii wائل بن xujri qاala kunt عinda النبiي slى الlه عليه وaلiه وsلم nebiga agtiisaan joogay id jiئa birajulin nin ayaa loo keenay loola yimid qaatilin ninka oo qaatilin wax dilay fii cunuqihi anniscatu luquntiisu ay suunkii oo ku jiro qaala fadacaa waliya almaqtuuli waxa uu yidhi markaa wuxuu u yeedhay ninkii la dilay weligiisii faqaala waxa uu yidhi atacfuu warniyo ma cafinaysaa qaala laa buu yidhi maya qaala afata'hudu diyata diye ma qaadanaysaa qaala laa buu yidhi maya qaala afataqtulu ma dilaysaa qaala nacam buu yidhi haa qaala adhab bihi la tag buu yidhi marka falamaa wallaa markuu jeestay qaala waxau yidhi atacfuu qaala laa qaala afata'hudu diyata qaala laa qaala afataqtulu qaala nacam qaala adhab bihi la tag falamaa kaana fi raabicati markii afaraad markay ahayd qaala waxau yidhi amaa inaka adiga in cafowta canhu haddaa cafisid fa innahu yabuu'u biidmihi wa idmi saaxibihi dembigiisii iyo dembiga saaxibkiisa isagaa qaadanayo la noqonayo qaala facafaa canhu waa cafiyey qaala waxa uu yidhi fa ana ra'aytuhu anaa arkay yajuru niscata isagoo jiidaya suunkii u ku xirxirnaa xadiidkan marka ibnulqayim zaadulmacaadka wuxuu yidhaahdaa macnihiisu waxaa weeyaan waxaa laga qaadanayaa qofka haddii la qisaaso dembigii inuu ka dhacay yaa xadiidkan laga qaadanay maxaa yeele wuxuu leeyahay haddii aad cafiso isagaa dembigiisii wadanaayo oo haddii marka aad laakiin qisaasato macnaha meesha ku jiraa waxay tahay qofkan qof qisaastii lagu fuliyey buu noqonayaa wax dembi ana dushiisa ma ahaanayo ayb macnahaas oo xadiidku isaga ku ayb markaa wuxuu yidhi faana ra'aytuhu yajuru niscata macno kalena markaa ayb kan laftirkiisa macnihii hore inuu ku suurtogel yahay waa dhici kartaa qaala xadaanaa cubaydullaahi bni cumara bni maysarata qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala xadaanii jaamic bnu maطar qaala xadaanii calqamatu bnu waa'il biisnaadihi wa macnaahu qala xadaثna mxamed bnu cawfin الطaaئiyu qala xadaثna cabdالquduus bn الxajaaj qala xadaثna yزيid bnu caطاءin الwasiطiyu can simaakin can calqamةa bni waa'ili can abihi qaal jaءa rajulu ilى الnabiyi slى اllahu عalيه ali wslam nin baa nebiga u yimid bixabashiyin buu ula yimid nin xabashi ah faqaala waxa uu yidhi ina hada kani qatla bna akhii in adeerkay buu dilay qatala bna akhii walaalkay wiilkiisii buu dilay waa inaan adeerqatala bna akhii haa wiil aan adeer u ahay buu dilay qaala waxauu yidhi kayfa qataltahu seed u dishay qaala waxauu yidhi darabtu ra'sahu madaxiisii baan dhuftay bilfa'si faas baan ku dhuftay walam urid qatlahu dilkiisase ma rabin masaar baa iiga dhacday dilkiisii ma rabin marka way dhici kartaa inuu masaarta meel kale la rabay oo isaga marka madaxiisa ku dhacay qaala hallaka maalun war maal ma leedahay marka tu-addii diyatahu diyadiisa aa ku guddo maal aad diyadiisa iskaga bixisa ma haysaa qaala laa buu yidhi maya qaala afa ra'ayta in arsaltuka bal ka warran haddaan ku diro tas'alu nnaasa dadka markaa inaad su-aashid tas'alu nnaasa dadka ma su-aalaysaa tas'alu nnaasa dadka in aad su-aashid tajmacu diyatahu diyadiisa ma kulmin kartaa ma keeni kartaa haddaan iska kaadaayo dadka aad ka soo aruursato diyadiisii ma soo heli kartaa qaala laa buu yidhi maya qaala famawaaliika yucduunaka diyatahu mawaalidaadii ma ku siinayaan diyadiisa qaala laa buu yidhi maya qaala lirajuli ninka wuxuu ku yidhi khudhu qaado wado waxaa dhacaysa marka dee inaan la aqbalin ma aradtu qatlahu iyo yacnii qofka haddii isaga uu tacyiin ula qasday waxaan wax dilaan waxaa weeyaan marka inuu dhimanayo iyo in kale ma ogi iyo wax lamidoo kale waxaa muuqanaysa marka qisadani in camdi ay tahay wailaa haddii kale dadkii caaqiladiisii bay ku waajibi lahayd diyada mana diidi kari lahayn eeg fakharaja bihi wou la tegay liyaqtulahu si uu u dilo faqaala rasuulu llahi sal slam nebigu waxauu yidhi amaa in qataltahu amaa inahu isagu in qataltahu haddaad dishid kaana milahu in qatalahu amaa inahu isaga in qatalahu haddii uu dilo kaana milahu isagoo kaleo noqonaya isagoo kale marka waa maxay sidii maqtuulkii oo kale loo dilayaa un waayo macnaheedu siduu isagu waxuu dilay baa loo dilayaa ama milahu waxay noqonaysaa marka ninkan la disho sidaadoo kale uu noqonayaa ninkan wax dembiya looma haysto marba haddii la qisaasay in macnaha saa laga wado in macnuhu uu yahay qatligu inuu qatli khadaa yahayo haddaad dishid ninkanoo kale aad noqonaysaa adna waa lagu qisaasaa inay tahay labadaas macnuhu ibnulqayim zaadka ku sheegaa ayuu ku sheegay baqawisa macnaha hore unbuu tilmaamay ayb oo waxau yidhi meeshan zaadka wa fii qowlihi fahuwa miluhu qowlaani axaduhumaa ana alqaatila idaa qiida minhu ninka qaatilkee wax dilay haddii la qisaaso saqada maa calayhi waxa dushiisa waa dhaceen waa ka dhaceen fasaara wuxuu ahaaday huwa isaga iyo walmustaqiidu midka qisaastas oofsanaayo bimansilatin waaxidatin isku mid ay noqdeen yanii ninka qisaasta oofsaday sida aan loogu haysanin wax dembi ah yaa kanna aan dembi loogu haysanin ayb ninkan qisaasta oofsadayba waxba u dilay laakiin ma loo haystaa waxba looma waa dil xaq ah waa kanna dil xaqaa ku dhacay wax dambe looma haysto waa macnaheedu wahuwa lam yaqul ma dhihin inahu bimansilatihi qabla alqatli ma dhihin inta uusan wax dilin ka hor siduu ahaayoo kale uu noqonayaa nebigu ma dhihin ayb wainamaa qaala in qatalahu fahuwa miluhu wahada yaqtadii almumaahalata bacda qatlihi marka isaga la dilo kadib yay isku mid noqonayaanoo waxay iskaga mid ka noqonayaan inaan waxba laysu haysan kana qisaas lagama rabo isna qisaas dambeey wax dambe lagama rabo وإنما قال إن قتله فهو مثله وهذا يقتضي المماثلة بعد قتله فلا إشكاaل في الحdيiث mrka xadيiثk وx iشhكaaلa male وإنما فيهi التaعريiض لصاaحب الحق بتركi الqwد والcafو xadiiثka waxaa ku jira sarbeeb buu yihi oo ah qofkan inuu xaqa ka tago oo iska cafiye inay fiican tahay وثاني qowlka labaad annahu in kaana lam yurid qatla akhiihi haddii walaalkiis dilkiisii uusan rabin faqatalahu bihi uu dilo markaa fa huwa oo kan dambe waa wax qisaasanayo uu dilo fa huwa mutacaddin miluhu waa nin xadgudbay sida kan uu xadgudbo oo kale marka inahu miluhu waxay noqonaya sida kan qalad wax ugu dilay yaa adna qalad wax u dishay nin aan khada wax ku dilay adaa qisaasata adiga adna nin tacaddi sameeyaa noqonaya sida isagu tacaddiga u sameeyey ayb oo markaa wuxuu yidhi fahuwa mutacadin miluhu id kaana alqaatilu mutacadiyan biاljinaayati buu ku tacadiyey wاlmuqtasu mutacadin biqatli man lam yatacamad اlqatla wydul calى hada taأwiili ma rawa اlimaamu axmed fii musnadihi min xadiidi abi hurayrata xadiikii hadda oo kale keenkii hadda aan soo dhaafnay labadaas macno ayuu sheegay marka xadiidkan inuu ku jiro fabalaga bihi rajulu ninkii baa fabalaga bihi fabalaga bihi الrajulu baa gaarsiiyey xayثu yasmacu meel uu maqlayo qowlahu qowlkiisa uu ka maqlayo faqaala waxa uu yidhi huwa daa huwa isagu daa waa kan famur fiihi far maa shi'ta waxaad doonta haddaba ka far ninkii waa kanaaye ninkii marka codkiisii meel laga maqlayo dhan buu gaarsiiyey markaasu wuxuu yidhi huwa daa waa kan famur fiihi maa shi'ta waxaad doonta marka ka far faqaala rasuulu اllaahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi arsilhu iska sii daa waqaala maratan dachu ka tag yabuu'u biifmi saaxibihi wa ifmihi dembigiisai dembiga saaxibkiisa isagaa la laabanayo fayakuuna min asxaabi naar buu ahaanayaa markaa qaala faarsalahu waa sii daayay qala xadaثna sulaymaan bnu xarbi qaala xadaثna xamaad bnu zayd can yaxya bni saciidi can abi umaamata bni sahlin qaala kunaa maca cuثmaana cuثmaan maciisaan ahayn wahuwa maxsuurun isagoo la hareereeyey fi اdaari daartii lagu hareereeyey wakaana fi اdaari daartana madhalun meel laga galo yaa ku sugnaa man dakhalahu qofkii galo samica kalaama man qof warkiis uu maqlayo cala albalaaqi balaadka joogo balaadka meesha dhagaxda marmarka ale meel marka daartu waxay lahayd dheer oo madkhal ahoo qofkii galo oo daarta balaadkeeda waxa lagu sheegayo uu maqli karo fadakhalahu cuثmaanu cuثmaan baas galay fakharaja ilaynaa wuu noo soo baxay wahuwa isaga oo mutaqayirun lownuhu midabkiisu uu doorsoomay ugedisan yahay midabkiisa faqaala waxa uu yidhi innahum iyagu layatawaacaduunanii waxay igu goodinayaan bilqatli dil aanifan goordhoweyn ayay igu goodinayeen dil qaala waxa uu yidhi qulnaa waxaanu nidhi yakfiikahum ullaahu ilaahay baa kaa kaafinaya ya amiira almu'miniin qaala waxa uu yidhi walima yaqtuluunanii oo maxay ii dilayaan samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul nebigoo dhahayaan maqle laa yaxillu damu imri'in muslimin qof muslima dhiiggiisa ma xalaal aha ilaa biixdaa alaain saddex xaaladood middood maahane rajulun kafara bacda islaamin saddexda xaaladood dadkoodu rajulun nin waayo kafara gaaloobay bacda islaamin islaam ka bacdi ow zanaa ama sinaystay bacda ixsaanin markuu muxsan noqday kadib aw qatala nafsan ama naf dilay bikayri nafsin nafla-aan iyadoo naf aan naf gooynin oo nafay goysay darteed aan loo goynaynin darteed yacni la dilay fawallaahi baan ku dhaartay maa zanaytu fii jaahiliyatin walaa islaamin islaam iyo jaahiliya dhexdeed midna ma sinaysanin maa zanaytu ma aanan sinaysanin fii jaahiliyatin jaahiliyadii dhexdeeda qabla alislaam walaa fii islaamin islaam dhexdiisa qad weligey walaa axbabtu ma aanan jeclaysanin anna lii inuu ii sugnaado bidiinii bibadeli diinii diintayda beddelkeeda badalan inay iiga sugnaato ma aanan jeclaysanin mundu hadaani illaahu markuu ilaahay ahnuuniyeyba ka gadaan in laga bilaabo walaa qataltu nafsan naf ma aanan dilin fa bima yaqtuluunanii maxay ii dilayaan marka saddexdii ma ahiye maxay iga rabaan xadiidkan marka ibnu mascuudna waa wariyey wuxuuna tilmaamayaa annafsu binafsi xugunkii ahaa qaala abu daawuud cuثmaanu wa abuu bakrin radia allaahu canhuma tarakaa alkhamra khamradii wayay ka tageen fi ljaahiliyati jaahiliyadii xataa khamro ma cabi jirinoo dad akhyaaray ahaayeen haddana bani aadamkii marka ninkaa markaa khaliifatu rasuulillaahi ah khaliifadii saddexaad ahaa oo ummadda amiirka u ahaa oo jannadii loogu bishaareeyey oo yacnii sidan dhahayo ayay dil ku guulguulayaan dilkiisana ilaahay bay ugu sii dhowaanayaan haddana ayb oo nimanka dilaayo marka aad ilaahay si fiican ugu dhowaatiin bay lahaayeen marka dadku yaa ka nabadgelaya marka hadday asxaabtii qaarkood cuhmaan iyo cali iyo ay ka nabadgeli waayeen bani aadamka marka waxa ka imaanaya layaab male marka قال xdثna موسى بن إسماعيiل qال xdثna حmاad هو بن سلمة qال xdثna محمد بن إسحاaq فxdثnيi محمد بن جعفر بن الزبير qال سمعت زياد بن ضمyرة الضمري xا وxdثna وهب بن بyان وأحمد بن سعيد الهمdاني qال xdثna بن وهب qال أخبرnي cبدالرحمن بن أbي الزiناad عن cبدالرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي وهذا حديث وهب وهو أطم يحدث, عن عرو يحدث عروة بن الزبير عن أبيه الزبير قال موسى وجده وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا نبga ayay يعني ay xunayn la xaadireen uma rajacnaa ilaa xadiidi wahbin baan u laabannay ana muxallim anna muxallima bna jahaamata allaytiya qatala rajulan ninkaa nin buu dilay min ashjaca qoladaa reer ashjac ahayd fi lislaami islaamkii dhexdiisii wadaalika kaagaasina wuxuu ahaa walu giyarin diyo midii ugu horrayso qadaa bihi rasuululah sal l slam nebiga xukumay giyar diyada la yidhahda wاlgiyaru hiya اdiyatu oo qaynkoo la hoos dhigay ya-doo la kor dhigay jamcu اlgiirati weeyaan wahiya diyatu algiiru akhyaarna waa lagu jamciyaa wadalika أwalu giyarin diyatii ugu horraysay ahayd qadaa bihi rasuulu اllahi sal l slam nebiga uu xukumay fatakallama cuyaynatu cuyayno ayaa hadlay fii qatli اlashjaciyi ninkii reer ashjaciga ah dilkiisiibuu ka hadlay liannahu maxaa yeelay min khatafaan reer khatafaan buu ahaa ninkaa isku qabiilay ahaayeen wa takallama alaqracu bnu xaabis aqracu bnu xaabisna waa hadlay duuna muxallin ninkii wax dilay buu u hadlay waa laba oday oo ninna marka ninkii laga dilayla dilay buu u hadlaa ninna wuxuu hadlayaa ninkii wax dilay ayb liannahu min khindif ayuu ahaa ninkaas isku qabiilay ahaayeen aqrac fairtafacat اlaswaatu codkii baa kor noqday wakahurat اlkhusuumatu doodii baa badatay iyo wallaqadu hugunkii faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam nebigu wuxuu yidhi yaa cuyaynatu cuyaynow alaa taqbalu اlgiyar diyada miyaadan aqbalaynin faqaala cuyaynatu waxau yidhi laa maya wallaahi baan ku dhaartay xataa udkhila calىa nisaa'ihi ilaa naagihiisa aan geliyo min alxarabi yacnii fasaadka iyo yacnii dagaalka wاlxusni iyo murugta maa adkhala wuxuu geliyey calaa nisaa'i naagahayga uu geliyey ilaa aan ka geliyo naagihiisa murug iyo yacnii dagaalka murugtiisa aan ka geliyo wuxuu isagu geliyey naagaheenna qaala uma irtafacat اlaswaatu codkii baa markaa kor noqday alxarab marka ra'da oo la kor dhigo waa bitaxriiq nahbu maali اlinsaan qofka maalkiisaoo la boobo waayo bitaxriik weeyaan nahbu maali اlinsaan waa maalka qofkoo la boobo iyo wa tarkuhu laa shay-a lahu waxba aan looga tegin yani wuxuu ka wadaa yacnii ninkan yacnii ile nin buu dilay naagihii marka waxbaaloo ku liday ile ninkii u shaqayn lahaa waxuu keeni lahaa buu ka dilay ilaa aan marka naagihiisa sidaasoo kale aan ku ridno annagana ma yeelayno qaala uma irtafacat اlaswaatu codadkii baa kor noqday wakahurat اlkhusuumatu wallaqatu faqaala rasuulu lah sal l slam ya cuyaynatu alaa taqbalu اlkhiyara faqaala cuyaynatu midla dalika ayضan ayuu yidhi ilaa an qaama rajulu ilaa uu ninka istaagay min bani leyt ah yuqaalu lahu mukaytil calayhi shikatun calayhi ninkaasu korkiisa uu yahay shikatun wato hub wafii yadihi gacantiisana daraqatun gaashaan hubna waa wataa gacantana gaashaan baa ugu jira yaa istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay innii anigu lam ajid ma aanan helin limaa facala haada kan wuxuu sameeyey muxallin buu ka wadaa ishaarada ninkaasay ku dhaceen muxallin wixii uu sameeyey fii gurati alislaami islaamka awalkiisa dhexdiisa uu ku sameeyey maalan wax tusaale ah uma haayo yidhi ilaa hanaman ari mooyaane unbaan tusaale uga dhigi karaa ariga oo waradad soo aroortay fa rumiya awaluhaa keeda hore la tuuray wax lagu tuuray fa nafara aakhiruhaa keedii dambana uu diday ninkan tusaalihiisa aniga wuxuu ila yahay buu yidhi ari qaybtii goosinkii ugu horreeye lagu dhuftay waran lagu tuuray intii gadaalana ay carareen muxuu ka wadaa marka wuxuu ka wadaa aniga waxay ila tahay ninkan in la dilow leeyahay la qisaaso si dadka dambe waano uu ugu noqdo dadka dambe si waano ugu noqdo awalul islaam ninkan hadda ka hor islaamkii dhexdiisii ma haynuu leeyahay tusaale kale oo aan kan ahayn isagiisoo wax ma dilin haa markaan yaan diyo laga bilaabinin rasuulka ilaahay qisaasta ha laga bilaabo si kuwa dambe ay uga joogaan dilku saasuu ka wataa marka macnihiisu marka meeshaas u dhacayaa ayb fa rumiya awaluhaa koodii kuwoodii hore la ganay fa nafara aakhiruhaa kuwoodii dambena marka ay dideen usnun ilyawma maanta jidee ayb waqayir hadan berri doori usnun alyawma maanta jidey waqayir diyey hadan berri ka nacam yacni dhowr macnaba kan waa lagu macneeyey macna wuxuu leeyahay in laga wado maanta qisaasta jidey berri haddaad doonto diyo iyo ka iyaan macno sidaa waa lagu sheegay macno kalena khaaabi wuu sheegayoo waxa uu yidhi waa mahmaah yaquulu wuxuu leeyahy in lam taqhtasa minhu اlyowm maanta haddaadan ka qisaasin lam tahbut sunnatuka hadan berri sunnadaadii ma sugnaanaysa kan haddii aadan qisaasta ku bilaabin berri cid danba ma qisaasi kartiduu leeyahy oo nin walbaa wuxuu leeyay sidii kii hallee yeela anna oo diyo aan iska bixiya buu ku dhahayaa waay macnaha walam yanfud xukmuka bacdaka xukunkaagana ma fulaayo gadaashaa wain lam tafcal dalika haddaadan sidaa yeelin wajada alqaa'ilu sabiilan ilaa an yaquula midla hada alqowl yacni marka waxay tahay macnaheedu haddaadan sidan yeelin ninka hadhow hadli doono meel uu ku cuskadou yeelan doonaan oo wuxuu dhihi doonaa yaa rasuul allah mahmahadaanu kuu soo qaadan usnun alyowma wagayir hadan buu dhahayaan isaguna uu ku dhihi doonaa macnahaas marka waa lagu macneeyey macnihii horena waa lagu macneeyay waxaa la yidhaha maanta qisaaska jidee berri haddaad doonto diyo gal baabkiina ayb macnahaasaasa khataabi midkan dambuu ku sheegay oo yacnii macnuhu inay tahay haddaadan maanta sidan yeelin oo aadan sidaan jidaynin sunnadaadu ma sugnaanaysa hadhow nacam ayb oo ninka qaa'ilkaa warbaa u reebaysaa oo kugu yeelanaa korkaada qaala abu daawuud qaala nadru bnu shumayl algiyaru addiyatu baabun waliyu اlcamdi yardaa biddiyati baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan waliyu اlcamdi usnun اlyowma wagayir hadan faqaala rasuulu اlahi sal ly slam nebigu waxa uu yidhi hamsuuna fii fawrinaa haadaa hamsuuna konton halaad keen fii fawrinaa haadaa hadda waqtigan wa hamsuuna kontonna idaa rajacnaa ila اlmadiinati haddaan u laabanno wdalika fii bacdi asfaarihi bay ahayd wamuxallimun rajulun طawiilu nin dheer buu ahaa aadamu oo maaran wahuwa fii طarafi الnaasi dadka uu ku dhex jira geestiisa falam yazaaluu maynan ka tegin xataa takhallasa intii uu ka badbaadayba maynan kaba tegin majliskiiba ilaa laga bixiyey wixii laga rabay xataa takhallasa yacnii ilaa ay wixii bixiyeen oo isagiina uu dilkii ka badbaaday diyadii bay ka dhiibeen fajalasa bayna yaday rasuuli lahi sal l slam nebiga hortiisuu fadhiistay wacaynaahu tadmacaan labadiisa indhoodo ilmaynayaan faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi innii qad facaltu aladii balaqaka wixii ku soo gaaraan sameeyey aniga wa innii atuubu ila allahi caza wajal ilaahay baan u soo noqday u toobad keenaya faاstakfir illaaha lii ilaahay ii dembi dhaaf weydiy ya rasuul allah faqaala rasuulu lahi sal l slam nebigu waxau yidhi ayb aqataltahu bisilaaxika hubkaagii miyaad ku dishay fii qurati alislaami islaamka dhex horaantiisa allaahuma laa takfir limuxallin ilaah waa u dembi dhaafa ninkan muxallin bisawtin caalin buu ku yidhi cod sarreeyo zaada abuu salama faqaama waa istaagay wainahu layatalaqaa dumuucahu biطarafi ridaa'ihi ayb dumuucuhu mau idiin bas dumuucahu ya hahay wainahu laa yatalaqaa isagoo markaa uu kula kulmaayo dumuucahu lintiisa biطarafi ridaa'ihi go-iisa yacni darafteeda qaala bnu isxaaq fazacama qowmuhu dadkiisa waxay ku andacoodeen ana rasuula اllahi sal ly slam istaqfara lahu bacda dalika markii dambe nebiga inuu istikfaar u weydiiyey markii dambe meeshanna marka waxay tusaysaa yacni dhiigga qofka xaqdarro lagu dilo islaamka dhexdiisa meesha uu taagan yahay ayb oo allaahuma laa takfir limuxallim wuxuu u leeyahay waxay tahay inuu dadka u adkeeyo sha'niga dhiigga muslimka xadiidkasta sanadkiisa dacfi baa ku jiro lijahaalati ziyaad bni sacd bni dumayra qaala abu daawuud qaala nadr bnu shumayl alkiyar diyatu baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan waliyu اlcamdi yardaa bidiyati waliyu lcamdi qofkii kas lagu dilay weligiisii yardaa bidiyati diyadii ku raalli noqonaya qofkii qof baa kas looga dilay risaas buu mutaystay diyow raalli iskaga noqday qaala xadaanaa musadad bnu musarhad qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala xadaanaa bnu abi di'bin qaala xadaanii سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعب الكعبي الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه ولي وسلم ألا هوي إنكم idinkum macشhر khusaacaةa yaa macشhر khusaacaة qatlتm waxaad disheen hada الqatiila ninkan maqtuulka baad disheen min hudayl baad ka disheen reer hudayl وaإنii anigana caaqiluhu midkii magdhabayaan ahay khusaaco nebiga ayay xaliif la ahayn markii horena reer bani haashim faman qutila qofkii la dilo lahu isaga bacda maqaalatii maqaaladaydan oraahdaydan haadihi tan a qatiilun ay maqtuulun qofkii laga dilo fa ahluhu ahalkiisa ahalkana waxaa laga wadaa dadka dhiiggiisa leh bayna khiyaaratayni laba khiyaar midkood laba khiyaar dhexdooday ahaadeen bayna an ya'khuduu inay qaataan alcaqla diyo ow yaqtuluu ama ay dilaan yni labay khiyaar u leeyihiin inay wax dilaan ama inay diyo qaataan ayb labadaa khiyaar baa marka ay leeyihiin xadiidku wuxuu tilmaamaa marka weliyudamku inuu laba khiyaar leeyahay ayb labada khiyaar marka waa maxay alqisaasu waddiyatu qisaas iyo diyo waay waana madhabka shaaficiga sida uu ku socdo waana sida xooga badan xadiidka daahirkiisana uu tusaayo qisaasta iyo diyo iyo diyada labada kii uu doortuu leeyahay qaatilkuna waa inuu u hoggaansamo waa ku qasban yahay laakiin imaam maalig oo kale wuxuu isagu dhahayaa qisaastuu leeyahay isaga bis haddii uu yidhaha qisaastii waa riday diyaan ogolahay qaatilku wuu dhihi karaa ma ogoli aniga diyo makuseynaayo diyo naftaydi waa tan haddaad doonta idil oo ijaabat اlqaatil yani kuma qasbana qaatilku inuu diyada yeelo xadiidkuna sida hadda ka muuqanaysa laba khiyaar baa la yidhi khiyaarka qaatilka lama siinine weliyudamkaa la siiye marka haddii diyaa lagaa rabaa la dhaho waa inuu yeelo ayb saas yay noqonayb ahlucilmiga marka hadduu diyada doorto way isku khilaafeen hal yajibu cala alqaatili ijaabatuhu fadahaba alakharu ilaa dalika saasay inay waajib ku tahay ku tageen imaam maaligna isagu waxaa laga wariyey in laa yajibu ilaa birida alqaatil diyada ma waajibaysa ilaa qaatilku raalli ku noqdo midka wax dilay ibnu xajar saasuu sheegay faman qutila lahu iyadana faa'iido kalaa laga qaadanayahay faman cumuumaa ku jiro qofkii qof laga dilo isaga u sugnaaday waxaa soo gelaya marka dadka dhaxalkiisa lahoo dhan ayaa soo gelayaan hadhow marka naaguhu iyagu ma leeyihiin cafiska mase male khilaaf baa ku jiro bayna salaf ayb ilmo yar iyo qof weyn wax allaale wx ninkan dhiiggiisa irtiga dhaxalkiisa leh dhiiggiisa way leeyihiin faman qutila lahu waxaa loo deliishaday marka biأnna alxaqa yatacallaqu biwarahati اlmaqtuuli xaqa wuxuu ku tacalluqayaa ninka la dilay kuwiisa wax dhaxlaayo falow kaana bacduhum haa'iban marka dadkii dhiigga lahaa ee ninkan dhaxalka ku lahaa ila mid ogaaw oo qisaasta waa la dhaxlaa iyada laftirkeeda diyada waa la dhaxlaa maxaa yeelay ninkan dhiiggiisa dadaa iska leh qisaastiisuna marka iyagaa dhaxlaaya marka dhownaca oo ninkan ha la dilo berri maxkamadda marka qaaliga la keeno yaa dhihi kara qisaasaan rabnaa iyo ma rabna yay ka falantaana ninka dhiiggiis dadkii dhiiggiisay dhexlaayeen isaga qisaastii marka mar haddii la dhexlaayo wax la dhaxlo ay tahay naagihii ilmihii kulliba wa soo gelayan way ku wada jiraan ayb marka falow kaana bacduhum haa'iban qaar hadday maqan yihiin marka ow diflan ama qaar ay ilmo yaryar yihiin ahlucilmiga intooda badan waxay dhahayaan marka lam yakun lilbaaqiina alqisaasu inta soo hartay ee joogto iyagu qisaas ma laha ilaa kuwaas ilmaha yaryarkaana ay ka qaangaaraan dadkan maqanna la sugo iyagaa marka qisaas ma rabtaan hadday isku raacaan qisaasta waa la yeelanayaa markaan hadday qaarkood yidhaahdaan qisaas ma rabnee diyaan rabnaa diyay arrinta u dhacay markaayb lianna ninkaani codka uu leeyahay qof kale uma qaadi karan looma qaadi karan qof maqan hadduu jiro oo dadkii wax laga ninkan la dilay owliyadiisa ka mida waa la sugaa ilmaha yaryarka marka khilaaf ah ku jira oo bacdi saxaaba waxaa laga wariyey iyagu inay nan sugi jirin ilmaha oo dadka waaweyn oo dhan hadday isku raacaan ilmaha inaan iyagu la sugaynin xasan bin cali waxaa la wariyey ibn abi shayba musanafka uu ku wariyey cali ninkii dilay cabdiraxmaan ibnu muljim wuu dilay iyadoo ilmo yaryaroo cali uu dhalay oo aan weli qaangaarin ay joogaan wax saxaabada ku inkirayna ma jirin ayb haddii markaa weliba haddii laga baqaayo qofkan inuu fakado iyo meel lagu haayaba aynan jirin calى asaasi hada اlqowl haddii la dilo waxba lama hadlayno ayb duruufaad annaga aan ku jirnoo kale qofku haddii la yidhaah cunug hadda hal sano jiro hala sugo intuu ka qaangaaro شhan iyo toban intuu ka gaaro hala sugo meel lagu haayo lagu xabisana aan la haynin horaa loo dilaya ayb ila ninkan waa fakanaya diigo la fakanay ahlucilmiga marka culammada markay leeyihiin ninkan waa la sugaya intuu ka ilmaha ay ka qaangaaraan marka la leeyahay qaatilka jidkaa lagu sii daynayaa kama wadaane waxay ku daraan waa la xabisaa intaasna xabsiguu ku jirayaa maalinkauu qaangaaraa markaa iyo ninkan weligaagii buu dilay ka warran baa la dhahayaa markaamasalada iyadana khilaafka baasaa ugu jira cumar bnu cabdilcasiis iyo alimaamu shaafici iyo iyagu waxay qabaan marka in cunuga yarkaa kan maqan kulli waa la sugaan cunuga yarkan intuu ka qaangaaraa la sugaan laakiin inta ka horaysa in meel lagu haayo xabsi mundabit a lagu haayo haddaan la hayn karin qofkan qaatilna uu yahay hore in loo disho waayo qaarkood ay leeyihiin dilkii baan rabnaa hadday dadkii waaweynaa isku raaceen waxbaynaan ilmo markaa la sugin iyadana marka qowlkaa bacdi saxaabo kale inay qabaanna waa dhici kartaa qaala xadaanaa cabaasu bnu lwaliid bni masyad marka maalan way cafiyeen diyay ku cafiyeen maalan mar dambe haddana marka qisaasaan rabnaa ma dhihi karaan diyadii annaga waana la sii waayey iyo maya diyada unbaa qoorta u suran bis hadday caaqilo laga sugaayana saddex sano sugtaa la leeyahy ninkana keenaa la dhahay ninkan haddii isaga diyadu ay ku waajibtay oo caaqilada ay iyagu awalba aynan ku waajibin asaa la leeyahay marka soo raadsa diyada oo rabna keen waa uun suganaya qaala xadaanaa cabaasu bnu lwaliid bni masyad qال أخبرنيi أbي qال xdثna الأwزاaعي qال xdثnii يحyى xا وxdثna أحمد بن إبراهيم qال xdثnii أbو dاود qال xdثna xرب بن شhداad qال xdثna يحyى بن أbي كثير qال xdثnii أbو سلمة بن cبدالرحمن qال xdثna أbو هريرة qال لma فتحت مkة maka markii la furtay qاma رasuل الlahi صلى اه عل سلم nbigi waa istaagay faqاala waxau yidhi maن qutila lahu qatiil man qutila qofkii la dilay qatiilun maqtuul qofkii la dilay maqtuulkoo lahu yacnii qofkaani u sugnaaday fa huwa bikhayri nadarayni qofkii maqtuul laga dilo isaga u sugnaaday fa huwa bikhayri nadarayni laba aragti midii u wanaagsanba yuu leeyahay ima an yuudaa in la diyeeyo wa ima an yuqaada ama in la qisaaso ayb oo qisaastiina marka hadde waxay dhexmaraysaa de dadka ay kala dhexmarayso ma qisaastu qofka la qisaasaayo waa inuusan ahaanin qof ka nuqsaansan qofka uu dilay ayb hadduu gaal yahay marka qofka la dilay kanna uu muslim yahay laysu qisaasi maayo addoon iyo xor waayo laysu qisaasi maayo waalidou u yahay qaatilkiibaa waalid ah aabbo waaye ama awow waaye ma loo qisaasayo faraciisii ou dilay darteed ayb waxyaabahaasay leedahay marka ayb oo xornimada iyo addoonta addoonnimada waxay tahay addoonka isaga haddii waxa la dilay addoon ay yihiin addoonku waa ka naaqisan yahay midka xorta ah ninka xorta ah marka loo qisaasi maayo maa ilaa daalika raggii iyo dumarka laakiin iyaga waa laysu qisaasaa sida uu keeni doono faqaama rajulun min ahli اlyaman nin reer yaman abaa istaagay yuqaalu lahu la yidhaahdo abu shaah faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi uktub lii iqor qaala alcabaas uktubuu lii iqora faqaala rasuulu اllahi sal ly slam اktbuu liabi shaahin uqora wahada lafdu xadiidi axmed qaala abu daawuud اktubuu lii yacni khudbat الnabiyi salى اllahu alيyه ali wslam nebiga khudbadiisa ayb marka dadkan hore inay cilmiga in la qori karaa laga qaadanaya marka cilmiga in la qori karo oo waxa cilmiga waxa la qoro ayaana ladabdin la dabdin karaa oo wax maanta aad istiraa maskaxdaada waa hayn kartaa waxaa laga yaabaa inay berri ka tagto marka daalibcilmiga marka qalin iyo warqad mar walba inuu wato meeshii uu faa'iido ka helaba hore u ka dabdiyo hore ka qoro daalibcilmi aan qalinna wadanin waxna wadanin qof cilmi soo doonay maaha macan ama aan wax ku qoraynin yani yacni aan qoraynin waxyaaba tawjiihaadka iyo meelaha ishkaalaadka ku jira iyo aan qorayninoo daftar fawaa'id uu ku qorto aan qabin ma ahan daalibu cilmi marka wuxuu yidhi qaala xadaanaa muslimun wahuwa bnu muslim bnu ibraahim alfaraahidiyu qaala xadaanaa moxamed bnu raashidin qaala xadaanaa sulaymaan bnu muusa can camr bni shucaybin can abihi can jaddihi can اnabiyi salى اllahu alيyh ali waslama qaal laa yuqtalu mu'minu bikaafir mu'min gaal looma dilo waa kaa marka naco oo xadiidka waxuu ahaa laa yuqtalu muslimun bikaafir muslim gaal looma dilo muslimkii ma la dilaayo gaal uu dilay darteed xarbi hadduu yahay hadda awalba waxa kama waajibayo ee musta'man iyo mucaahid waayo gaalkii waa la dilay waa lagu gardarooday nin muslimah ku gardarooday ninka muslimkaa la soo qabta hala dila mayo isee la yeelayaa marka waxaa la yeelayaa diyo iyo wax lamida umbaa la siinayaa nacam diyaadkoodana yahuudiga nasraaniga diyadiisu waa uluثu diyati اlmuslim qofka muslimkaa diyadiisa saddex marka loo qaybiya meesheed ayuu leeyahay majuusiga iyo waaniga isagana waxaa weeyaan isagana lix halaad iyo xoogaa meelahaas uluaa cushri diyati اlmuslim xanafiyada marka jumhuurtu meeshan ku khilaafeen oo waxay yidhaahdeen waa la dilaya hadduu muslimka gaal mucaahada uu dilo muslimka waa loo dilaa xadiidkanna marka way ka tageen waxay qabsadeen xadiid ibnulbaylamaani oo warinayo daciif ah oo isagu dhahayo nebigu nin cahdi ku jiray nin dilaybu oo muslim ahaa ayuu dilay ninkii uu dilay oo cahdiga ku jiray gaalka ahaa dartiis buu u dilay waa xadiid daciifa culammado dhan ay daciifiyeen marka gaalku nooc allaala noocou doono ha ahaado waa ka naaqusan yahay muslimka ma loo dilaayo marka jumhuuru ahlilcilmina in loo waxay qabaan marka inaan loo dilaynin saasaana xoog badan waman qatala muuminan muumin qofkii dilo mutacamidan kas u dilo dufica ilaa wliyaai اlmaqtuul waxaa loo dhiibaa qofka maqtuulka ah la dilay owliyadiisii baa farta laga saaraa dowladda iyada shaqadeedu waa maxay inay soo qabato qofkaas uunan fakanin yaa loo dhiibaa ninkii wax laga dilayn waa kan qabsaa la leeyahay haddaad diyo ka qaadanaysa haddaad dilanaysa haddaad cafinaysa adiga le culamada qaarkood waxay yidhaahdaan min baabi siyaasa sharciya waa dhici kartaa haddii dilku baaho oo qatligii iyo dilkii uu baaho waxaa bannaan imaamka inuu yidhaahdo wax la cafi kara ma laha ninkii nin dilana horaa loo dilaa wax weliyu dam laga sugaayo cafis male wou dhihi karaa isagoo marka xaqnan lidimaa isagoo dhiiga ku ilaalinayo ku xifdinayo imaam maaligna isaga wuu qabaa sidaas waana ibnu taymiyana uu sheegaa waan xoog yaalan laakiin haddaan xaalad duruuf noocaasa aysan jirin qofkii wax dilay in loo dhiiba ninkii wax ka dilay fa in shaauu hadday doonaan laakiin in la yahaa baabuur fuol orod bax annaga xaalkaaga gelaynoo nimankan ka soo dhammaynayno cafis uma fasaxsanataas oo qofkii in la yidhaha baabuur adiga la qariyo oo kan la yidhaha marka orod bax annagaa kuu xaalayna ma fiicna fain shaauu haddii ay doonaan qataluuhu way dilayaan wain shaauu hadday ay doonaanna akhaduu diyata diyadii bay qaadayaanbaabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man qatala qofkii dilay bacda akhdi diyati diyada qaadashadeeda kadib markii uu diyadii qaaday ka bacdi qofkii wax dilay diyow qaatay kadib uu haddana ninkii dilay qala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun qaala ahbaranaa mataruni lwaraaq qala waaxsibuhu can اlxasan can jaabir bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu lahi sal slam laa ucfiya man qatala bacda ahdi diyati laa ucfiya allow yaan la cafinin lama cafiyo yacni man qatala qofkii dilay bacda akhdi diyati diyo qaadashadeeda ka gadaala ninkii diyo markuu qaatay kadib wax dilay allow ha cafinin habaar waa marka nebiga oo habaarayo xadiidkan isnaadkiisa dacfi baa ku jira inqiطaac bayna alxasan iyo jaabir laakiin faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabun aliim kaasaa loo qabsana baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii man saqaa qofkii waraabiya rajulan nin summan sun ow acamahu ama quudiyo famaata dhintay ay yuqaadu minhu ma loo qisaasaya sun buu siiyey waa dhintay ninkii ma loo qisaasaya qaala xadaanaa yaxya bnu xabiibi bni carabiy qال xdثna khالد بن الxاrث qال xadثna شhucبة عن هiشhاaم بن زaيد عن أنس بن مالك أنa امرأaة haweeney yahuudiyaة yahuudiyada atat rasuul الlahi صلى اه sلم nebigay ula timid bishaatin ri masmuumaةi la sumeeyey faأkla minhaa waa ka cunay fajiiءa bihaa waa lala yimid ilى rasuuli الlahi صلى اه sلم fasa'لaha nebiga waa weydiiyey can dalika arrinkaa faqaalat waxay tihi aradtu waxaan doonay liأqtulaka inaan ku dilo faqaala wuxuu yidhi maa kaana allahu caza wajalla alla ma uusan ahayn liyusallitaki calaa daalika calaa daaliki kaagaasi mid uu kor yanii uu ku salladayo ayb maa kaana allaahu alla ma uunan ahayn caza wajalla liyusallitaki mid adiga soo salladaayo calaa daaliki ow qaala calaya aniga korkeyga mid igu kaa soo salladaya ilaahay ma uunan ahayn qaala faqaaluu waxay yidhahdeen alaa naqtuluhaa miyaanan dilaynin rasuulka ilaahay qaala laa buu yidhi maya qaala famaa ziltu acrifuhaa maanan ka tegin buu yidhi inaan garanayo suntaa raadkeeda fii lahawaati rasuulillahi sal l slam nebiga dalqadiisa dalqadiisii inaan ka garanayo suntaa waxay u dhibtay kama aanan zuulin buu yidhi anas xadiidkan isnaadkiisu waa saxiix maa kaana allaahu liyusallitaki calaya daasna macnaheedu waxay tahay nebiga wallahu yacsimuka min annaas baa ilaahay yidhi naagtan yahuudiyada sidan samaysayna magaceeda zaynab bint alxaaris baa la dhihi jiray ukhti marxab alyahuudiyi qaala daawuud bnu rushayd qaala xadaanaa cabaad bnu lcawaamxa waxadaanaa haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa saciid bnu sulaymaan qaala xadaanaa cabaadun can sufyaana bni xusayn can الzuhriyi can saciidin وأbي سلمة qال hاaruun عن أbي هuريرaةa أنa امرأaة min اليahuud أhdت إilى النبي sl اه sلم nebigii usoo hadiyeysay shaatan ri masmuumatan la sumeeyey qaala famaa carada laha النabiyu salى الlaه عalيه alي وsلم ay famaa tacarada lahaa nebiga uma banbixin النabiyu sl sl nebiga yani ma dilin waxba ma yeelin ee markaas qof kuma dhimanin waayo weli laakiin xadiid danbe waxaa imaan doona nin la cunay nebiga ayaa suntaas u dhintay waa dilay markaa nebiga sal slam ayb markii uu markaa bishir ibni ascad ibni zuraara markuu ku dhintay bishir ibni اlbaraa ibni macruur markii uu ku dhintay waa dilay marka naagtii nebiga sal slam qisas ahaan wuu dilay ayb meeshan marka wuxuu leeyahay aaaartii culimmadu way isku khilaafeen naagta nebiga ma dilay mase ma dilin saxiixu muslim waxaa ku dhacday alaa naqtulahaa qaala laa inuu yidhi abu hurayrana sidoo kale wariyey iyo jaabir riwaayo kaleo jaabir waxaa la wariyey can abi salamata annahu qatalahaa nebigu inuu naagtaa dilay ibnu cabaasna wuxuu wariyey annahu dafacahaa ilaa wliyaa'i bishir bni اlbaraa ibni macruuf ibnu cabaas wuxuu yidhi bishirkii ku dhintay owliyadiisiibuu u dhiibay nebiga naagtaa ayb wakaana akala minha famaata biha faqataluuha dadkaa baa disheen ibnu suxnuun waxa uu yidhi ajmaca ahlu lxadiidi ana rasuula اllahi sal l slama qatalahaa ahluxadiidka waxay ku ijmaceen nebigu inuu dilay naagta sida marka waxaan o dhan loo jamcinayaa marka wajhu ljamci bayna hadihi اriwaayaati wاlaqaawiil waxaa weeyaan anahu lam yaqtulha awalan xadiidkan marka waxaa laleeyahy ugu horrayntii ma dilin riwaayaadka waa dilay dhahayana markii uu bishir dhintay kadib waayo markuu dilay waa la jamciyey marka xaafidkuna marka wuxuu ishaaray towjiihaas oo riwaayaadka lagu jamcinayo ishaaray ibnu xajar ayb meeshan iyadana marka mas'alo kalaa ka soo baxayso mas'aladu waxay tahay ayb xukunka maxay tahay qof hadduu cunto sun ugu daro qof ee uu ku dhinto waqad ikhtalafa annaasu fii ma yajibu calaa man jacala fii طacaami rajulin suman nin cuntadiisiibuu sun geliyey faakalahu waa cunay famaata waa dhintay marka kii cunay imaam maalig waxau yidhi calayhi اlqawadu imaam maalig wuxuu leeyahay qoorgooyn baa laga qisaasaya waawjaba الshaaficiyu fii axadi qowlayhi labada imaamu shaafici labadiisa qowl qowl ka mida wuu waajibiyey qawadkii idaa jacala fii طacaamihi suman wa abcamahu إiyaahu cuntadiibuu sun ku daray cunna waa yidhi wuu quudiyey waa saas marka aw fii sharaabihi fasaqaahu araabkiisiisharaabkiibu ugu daray waa siiyey walam yuclimhu ana fiihi suman sun inay ku jirtayna uma sheegin qowd baa waajiba yidhi qowl ka mida aqwaasha shaafici oo wuxuu yidhi marka wain khallatahu biطacaamin hadduu cunto ugu dhex qaso fawadacahu walam yaqul lahu uusan ku dhihin cun faakalahu ow sharibahu ama ou cuno ou cabo famaata falaa qawda calayhi cuntada sun buu ku daray cun iyo cab midna ma dhihin ninkii isagaa yimid waa iska cunay cuntadii iyadoon cun la dhihin cabna la dhihin waa ku dhintay qawad qisaas ma waajibaysa markaashadduu laakiin cun yidhaahdo wixiina ku soo daray isaga waa waajibinayn khaaabi marka wuxuu yidhi asalka mas'aladan marka maxay tahay walaslu ana almubaasharata wasababa ida ijtamacaa kaana xukmu lmubaasharati muqadaman cala sababi qaacidada saas haddii ay jinaayada ku kulmaan sabab iyo mubaashir mubaashirka la xoogsiiya mubaashirka waxay tahay qof qofna toosu ula baashiray midna sabab buu u ahaa jinaayadan sababtii waxba lagadan weyn lagama gelaayee mubaasharadii mubaasharadii baa la hormarinay ayb oo ninkan marka waxaa weeyaan cuntadii sunuu kusoo daray sababay ahayd kaale cun gacantii buu ka qabtay cun waa la mubaasharana marka waa ku jirtay markaas marka uu cuntadii soo sameeyey kaale cun uusan dhihin mubaasharo ma leh marka labada qowl saasoo kale u ka kala dhiga ka xaafirin bi'ri nin ceel meel ka qoday o daafici fiihaa mid dhoo ku tuuray nin godbow meel ka qoday mid kalena inti soo qabtay wuu ninkii ku tuuray jinaayada yaa la baashiray kan wax ku tuuray sababteeda yaa lahay xaafirka yaa haddii markaa yacnii qisaas iyay ku imaanaysaa kan oo wax ku riday meesha oo jinaayada la mubaasharo fa amaa ida istakraahu calaa shurbi summi hadduu ku qasbay inuu suntii cabo facalayhi lqawadu fii madhabi shaaficiy wa maalik labada madhabba qawad baa waajibaya abuu xaniifa isaga wuxuu leeyay in saqaahu summa hadduu sunta waraabiyey famaata uu dhintay lam yuqtal bihi ma lagu dilayo wain awjarahu iijaaran kaana ayb kaana calaa caaqilatihi diih haddii marka uu ku habay suntii isagaa ku habay wuxuu leeyahay marka kaana calaa caaqilatihi diya diya caaqiladiisa unbaa diya laga rabaa marka waxaan o dhan xadiidku hadda yani waxa keenaya waxay tahay khilaafku xadiidkiina wuxuu leeyahay waa la waa la dilay lama dilin marka waaba la jamciye taasoo ma la dilin waa horaantii hore waa la dilayna waa markii ninkii u dhintay marka sida muuqanaysa marka qofkii qof sun siiyo in loo dilayo ayb qaala abu daawuud hadihi ukhtu marxabin اlyahuudiyatu alatii samat الnabiy sal ا slam qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud almahriyu qaala xadaanaa bnu wahbin qaala akhbaranii yunus can ibni shihaab qaala kana jaabir bnu cabdillaahi yuxadiثu ana yahuudiyat min ahli khaybara samad shaatan ayay sumaysay masliyatan la solay uma ahdathaa lirasuuli lah sal slam faahada rasuulu lah sal slam diraaca nebiga dhudhunkii garabkiibuu qabtay faakala minha waa cunay wa akala rahqun min asxaabihina macahu jamaaco asxaabta nebiga ka midana way la cuneen uma qaala lahum rasuulu lahi sal slam nebiga wuxuu ku yidhi irfacuu aydiyakum gacmihiinna kor u qaada irfacuu aydiyakum gacmihiinna kor u qaada waarsala rasuulu lahi sal slam ila alyahuudiyati buu u cidiray fadacaaha waa u yeehay faqaala lahaa wuxuu yidhi asmamti haadihi shaat ridaan miyaad samaysay qaalat اlyahudiyatu man akhbaraka yaa kuu sheegay qaala waxau yidhi akhbaratnii haadihi garabkan baa ii sheegtay fii yaddi gacanteyda lidiraaci dhudhunkii akhbaratnii haadihi tan baa ii sheegtay fii yaddii ku jirto lidiraaci dhudhunkii qaalat waxay tihi nacamhaa waan sumeeyey qaala famaa aradta ilaa daalika maxaad kee waday qaalat qultu waxaan idhi in kaana nebiyan hadduu nebi yahay falan yadurahu maba dhibi doonaba aan is-iri wain lam yakun nebiyan nebi hadduunan ahayna istarxnaa minhu waa ka raaxaysanayna xaggiisa facafaa canhaa rasuululahi sal l slam nebiga waa iska cafiyey walam yucaaqibhaa mana ciqaabin wa tuwufiya bacdu asxaabihi baa la oofsaday alladiina akaluu min ashaati ridii ka cuneen waxtajama rasuulu llahi sal l slam nebiga waa istoobay calaa kaahinihi garabkiisa min ajli اladii akala wixii uu cuno min ashaati ridii oo ka cunay darteed ayuu nebiga isku toobay ayb xajamahu abuu hindin baa toobay bilqarni washafrati midi iyo gees buu ku toobay wahuwa mowlan libani bayaadata min alansaar qaala xadaanaa wahb bnu baqiya qaala xadaanaa khaalidun can moxamed bni camrin can abi salamata ana rasuula اllahi sal l slam ahadat lahu yahuudiyatu bikhaybara shaatan masliyatan naxwa xadiidi jaabir buu sheegay qaala famaata bishru bnu اlbaraa'i bni macruur ayaa u dhintay alansaariy faarsala ila alyahuudiyati maa xamalaki cala aladii sanacti fadakara naxwa xadiidi jaabir faamara biha rasuulu llahi sal l slama faqutilad waa la dilay walam yadkur amra alxijaamati ma sheegin qaala xadaanaa wahb bnu baqiya can khaalidin can muxamed bni camri bni abican moxamed bni camrin can abi salama can abi hurayrata qaala kaana rasuulu llahi sal l slam yaqbalu alhadiyata ayuu aqbali jiray walaa yaakulu sadaqa tan inay hadiyaheed buu rabaa inuu tusaa qaala xadaanaa wahbu bnu baqiya fii mowdicin aakhara can khaalidin can moxamed bni camrin can abi salama walam yadkur abaa hurayrata ma sheegin qaala kaana rasuulu llahi sal l slama yaأkulu اlhadiyata ayuu cuni jiray walaa yaakulu sadaqa sadaqada ma cuni jirin zaada faahdat lahu yahuudiyatun bikhaybara shaatan bay u soo hadiyeysay masliyatan sammathaa ay sumaysay faakala rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalam minha waakala alqowmu faqaala irfacuu aydiyakum gacmihiinna kor u qaada fainahaa ahbaratnii waxay ii sheegtay garabkaani annahaa masmuumatun inay sumaysan tahay oo la sumeeyey famaata bishru bnu اlbaraa'i bni macruur waa dhintay alansaari faarsala ila alyahuudiyati buu u diray maa xamalaki cala aladii sanacti qaalat in kunta nebiyan haddaad nebi tahay lam yadurraka aladii sanactu wixii aan sameeyey kuma dhibayo wain kunta melikan boqor haddaad tahayna araxtu nnaasa minka dadkan kaaga raaxaynaya xaggaaga faamara biha rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga wuu amray faqutilad waa la dilay uma qaala fii wajacihi xanuunkiisii alladii maata fiihi maa ziltu ajidu kamaanan zuulin inaan helaayo min alaklati alatii akaltu bikhaybar inaan dareemayo cunistii aan khaybar aan cunay oo yani ridaasi aan ka cunay inaan wax ka dareemayo kamaanan zuulin fahaadaa awaanu qaacad abharii fahaadaa kani awaanu qaacad waqtigii ay goynaysay waa abharii xididkayga xididkayga abharna waa xidid dhabarka ku jira xididkay dhabarkii xididkii marka dhabarka ku jiray waqtigii ay goynaysay ay soo gaartay marka nebigu waa u dhintay baan dhahaa isay laftirkiisa sal l slam qaala xadaanaa mhlد bnu khaalidin qaala xadaanaa cabdالraزaaq qaala xadaanaa macmaru can الزuhriyi can ibni kacbi bni malik can abiihi ana uma mubashir qaalat lلnabiyi salى اllahu عalيه alي waslm fii maradihi اladii maata fiihi jiradii uu ku dhintay maa tattahimu bika yaa rasuul اllah rasuulki ilaahay maxaa isu tuhmaysaa ood iskuaad jiradaada ku tuhmaysaa fainii laa atahimu bibnii شhayئan inankayga ani ku tuhmi maayo ila shaatal masluumata ridii la sumeeyey maahan allatii akala uu cunay macaka adiga la jirkaaga bikhaybara khaybar dhexdeeda faqaala الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalam waxau yidhi wa ana aniguna laa atahimu binafsii ila dalika nafsadayda taawun baan ku tuhmayaa fahada awaanu qaطci abhari waqtigii xididkaygu uu go-ayay waayo waqtigan buu yidhi qaala abu daawuud warubama xadaثa cabdالraزaaq bihada اlxadiiثi mursalan can macmarin can الزuhriyi can الnabiyi salى اllahu عalيه ali wslam warubama xadaثa bihi can الزuhriyi can cabdiraxmaan bni kacbi bni malik inuu yidhaahdo وذakra cabdالرaزاq أna macmaran kana yuxadiثuhum bاlxadiiثi maraةa mursla fayaktubuunahu wayuxadiثuhum maraةa bihi fayusniduhu fayaktubuunahu wakulun صaxiixu cindana kullina waa صaxiix agteenna qaala cabdالرaزاq falama qadima bnu الmubaarak calى macmarin asnada lahu macmarun axaadiida kaana yuuqifuhaa markuu macmar u yimid axaadiid buu u isnaadiyey ou waqfin jiray markii hore qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa ibraahim bnu khaalid qaala xadaanaa rabaax can macmarin can الzuhriyi can cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni kacb bni maalik can ummihi ummi mubashir dakltu calى الnabiy sal ly slm fadakara macana xadiidi maqlad bni khaalid buu sheegay qaala abu saciid bni اlacraabi abu saciid ibn اlacraabi yaa wa man hu raawiyatu abi daauud abu daauud ninka ka warinaya kitaabka waa ruwaadda mid ka mida waa abu saciid ibn اlacraabi kada qaala sidaa buu yidhi can ummihi wasawaabu can abiihi can ummi mubashir وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد